You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dowladda qatar ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay soo gaarsiisay deeq dhanka militariga oo ahayd tiro gawaari nooc gaashaaman oo loogu talagalay ciidamada xoogga dalka soomaaliya munaasabadan qalabka gaadiidka loogu wareejinayay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka dhacday muqdisho waxaa goobjoog u ahaa safiirada dalalka qatar iyo turkiga u fadhiya dalka soomaaliya saraakiil ka socotay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda qatar taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliya guddiga difaaca baarlamanka golaha shacabka iyo xubno kale mas-uuliyiinta ka socotay dowladda qatar oo halkaasi hadal kooban ka jeedisay ayaa waxay sheegeen in gaadiidkaasi militari oo la mida gaadiidka ay haystaan ciidamada midooda afrika ee amisom ay ugu talagaleen inay ku howlgalaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sidoo kale hoosta ka xariiqay in deeqdani aysan noqon doonin midii ugu dambeysay ee ay dowladda soomaaliya soo gaarsiiyaan dhankiisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa dowladda qatar ugu mahadceliyey deeqdaasi gaadiidka ah ee ay soo gaarsiiyeen
runtii xafladani quruxda badan aan kula wareegayno qalabka dadka walaalaheenna ee qadar nagu deeqay runtii waxaan rabaa inaan salaamo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii xafladani qeybka ah waxaa sidoo kale aan rabaa inaan salaamo safiirada safiirka dadka walaalaha dalka walaalahannahay ee qatar iyo safiirka ee sidoo kale dalka walaalahannahay ee turkiga jenaraal maxmuud iyo wafdigiisa ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee dalka walaalahannahay ee qatar taliyayaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed runtii maanta waxay inoo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan oo u farxad badan waxaana sharaf weyn ii ah inaan u maxad celiyo anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda ee federaalka soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dowladda aan walaalahanu nahay ee qatar sheekh tamiim bin xamad altaani iyo xukuumaddiisa dadaalka ay aan dadaalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharaftii aannu ku lahayn caalamka u soo heshan lahayn sida dhaqsiyaha badan taas aan micnaheeda tahay inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan wasiirka ayaa sheegay in deeqdaasi oo ka kooban ilaa iyo siddeed iyo lixdan gawarida gaashaaman ee dagaalka ay dowladda qatar soo gaarsiiyeen soomaaliya xilligii loo baahnaa islamarkaana deeqdani ay tahay mid gacan weyn ka geysan karta siduu yidhi dibudhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya isagoona dowladda qatar ugu baaqay inay joogteeyaan taageerada ay mar waliba siiyaan ciidanka soomaaliya
munaasabadan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay runtii waxay tahay taariikh lamiilaabaan ah ee qolubteenna aysan ka tirmaynin insha allahu tacaala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa dalka walaalahannahay ee qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeenna oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tanna waxay daliil ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taasoo hadafka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababaro aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay ballow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago insha allahu tacaala waxaa la gaaray wakhtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo ee sharafkiisii iyo karaamadiisa ay soo laaban lahayd waana wakhtigii waxaa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyey ama dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ee runtii mar walba ee u taagan xilligii aan iska dhicin lahayn dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa go-aan dhexdhexaadnimaa ka qaadatay xurguftii soo kala dhex gashay waddamada qaliijka kolkaasoo inta badan dalalkaasi qaliijka uu sacuudiga horkacayay ay xidhiirkii u jareen dowladda dalka qatar cabdulaxfiid cabdisamed wararka s b s muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.